الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى رحمه واسعه والوارثون من الرجال عشر أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن علا والأخ من أي جهات كان قد أنزل الله به قرآنا waxaynu dhexda kaga soo jirnay ragga wax dhexlaya oo tiro ahaan marka lasoo ururiyo toban noqonaya aynuna nidhi saddexdii sababood ee wax lagu dhexlayay sababka koowaad ee nikaaxu hal midh ayuu ku yeelanayaa sababka labaad ee walaaguna hal midh ayuu yeelanayaa sababka u dambeeya ee nasabka ayaa sideed yeelanaya oo ragga sideed ka mid ahi dhinaca nasabka ayay ka tirsan yihiin waxaynuna tilmaamaynaa inay markaa nasabka sideeddaa ah laba ka mid ahi xagga usuusha inay noqonayaan oo aabbe iyo awow inay noqon doonaan laba ka mid ahina dhinaca furuucda inay noqon doonaan meydka cidda ka tagfiiran ee ka farcan oo iyaguna markaa noqonaya ibni kii maydku dhalay iyo kii uu sii dhalay intuu doonaba hoosa u dego waa laba asal ah iyo laba furuuca iyo afarta kale oo xawaashiyu nasab ku sugan nasabka goodiyadiisa iyo hareerihiisa ku sugan tobankaa ayay noqon doonaan marka lasoo ururiyo sida naadimkuba uu mari doono haddii la kala saarana shan iyo toban ayay noqon doonaan shantuna halka ay ku jirto waynu ishaari doonaa insha allahu tacaala markaa naadimku raximahu llahu tacaala raxmatan waasica ragga wax dhexlaya ijmaacan wax ku dhexlaya isagoo caddaynaya waxa uu yidhi walwaarisuuna kuwa dhexlaya oo mina rijaali raggii ah casharatun waa toban asmaa'uhum magacyadooduna macruufatun waa la yaqaanaa mushtahira ay mashhuura mid caana oo caanbaxday weeye al-ibnu ibnigii maydku dhalay weeye oo bimacnaa mushtahira cinda alfaradiyiin faradiyiinta agtooda waa mid ku caanbaxday oo caan ah oo nin kastoo dhaxal yaqaanahi uu garanayo al-ibnu weeye waa inankii maydku dhalay wabnulibni inan inankii weeye waa maydka inanku inankii uu sii dhalay mahmaa nazala inkastoo uu hoos u dego nazala alifku waa iska alifulitlaaq inanka maydku dhalay iyo kuu sii dhalay in allaaliya intuu doonaba hoos ha u socdo derajo uu ku soo oodmayaa ma jirto mar hadduu wiilka maydka uu bimaxdi dukuur maydka ugu imanayo wiilkaasi la badhax tiran mar hadduu maydka ku soo gaadhayo in allaaliya intuu doonaba hoos ha u dego ee waxa weeye waxbuu dhaxlayaa mar hadduu la badhax tiran oo meelnaba dumar aanu ka soo gelaynin mar hadduu maydka ugu imanayo waxbuu dhaxlayaa waayo waxay yidhahdaa min baabi alqawaacid kullu dakarin yudlii biunthaa laa yarid mid kastoo lab oo dhadig ku soo dhowaadaa waxba ma dhaxlo baabka dhaxalka haddii la joogo shakhsi kasta oo lab oo ku soo dhowaada cid dhadig maydka u soo dhexdhexaysta waxba ma dhaxlayo allaahuma ilaa awlaad al um inuu yahay walaalaha hooyo iyo markaa casabatulmuctiqa labadaa mooyaane mid lab oo ku soo dhowaada gabadha dig waxba ma dhaxlo ee waxaa la rabaa maydka inuu ku soo gaadho lab badhax tiran lab aan wax dhadigahay dhex gelin sida awadeed bay u yidhaahdaan kullu dakarin yudlii biunthaa laa yarihu mid kasta oo lab oo dhadi ku soo dhowaadaa waxba ma dhaxlo allahuma ilaa awlaadul um inuu yahay oo walaalaha hooyo iyo casabada muctiqada gabadha wax xoraysay ciddaa ay xoraysay hadday iyadu meesha ka baxdo casabadeedii oo iyada kusoo dhowaatay baa dhaxlaysa shakhsigaa isaga ah labadaa wixii aan ka ahayn lama ogola wax markaa dhadigahay meeshii inuu soo dhex galo al ibnu wiilkii maydku dhalay iyo wabnul ibni wiilka maydku wiilkuu sii dhalay mahmaa nasala inkastoo uu hoos u dego inkasta hoos hawdegee darajo uu kusoo oodmayaa ma jirta ee waxbuu dhaxlayaa labadaasi waa labadii furuucda ahaa wal abu aabbe ayaa wax dhaxlaya iyo waljaddu awow lahu ay lilmayiti waa la yidhi maydka u sugnaaday oo maydka awow uu leeyahay wa in calaa haba sarreeye ah oo marka la yidhaahdo miyaan jadkii faasidka ahaa oo awowgii xagga hooyo cibaarada naadimka miyaanay soo gelayn haddii markaa maydka loo celiyo damiirka lahuda haddii halkaa loo celiyo yacnii waxay ku ishkaal bixinayaan inay yidhaahdaan waljaddun lahu fi hada albaab ay yacnii fii baabi alfaraa'id baabka faraa'idka marka la joogo awowga u sugnaaday amaa abwaabta kale marka la joogo dee awowga xagga hooye waa awow xaqiiqi ah oo dhab ah laakiin fii hada albaab awow dhaba maaha ee waa jaddun faasid ayaa lagu magacaabaa marka qolada lahuda maydka u celinaysaa sidaasi bay ku markaa ishkaal bixinayaan ahlulcilmiga in badanna waxay leeyihiin waljaddu lahu ay lil abi awowgii u sugnaaday aabbaha ay yacnii min al abi xagga aabe ka ahaaday awowgii dhinaca aabe si kii hooyo xaggeeda loogu bixiyo oo meesha looga saaro ayay noqonaysa marka waxay leeyihiin awowgii dhinaca aabe ayaa isaguna wax dhaxlaya waana sida ay tahay oo aabe waxbuu dhaxlaa cidda labaad ee waalid ah ee wax dhaxlaysa ee labi waa awowga dhinaca aabe ka yimi amaa awowga dhinaca hooyo waa min dawil arxaam daawil arxaamta ayuu ka mid yahay ee dadka wax dhaxlaya kuma jiro waljaddun lahu awowgii u sugnaaday aabbaha oo macnaha min jihati al abi ka ahaaday wa in calaa haba sarreeyo awowga dhinaca aabe ka yimina ha sarreeyo in allaaliya intuu doonaba kor ha u baxo farqi ma leh mar hadduu awow aabe yahay derajo uu kusoo oodmayaa ma jirto ee hadduu nool yahay uun awowgaagii boqolaad hadduu noqdo awow ka sokeeya oo meesha ka saarayaana aanu jirin dhaxalkiisa waaliya marka labadaasi waxa weeye iyaguna dhinaca usuusha ayay ka soo jeedaan oo maydka waa dhinacu u abtirsanay marka raggii afar baynu sheegnay laba maydka ka farcan oo wiilkii maydka iyo wiilka maydku wiilkuu sii dhalay waa laba iyo laba maydku ka farcan yahay oo isagu ka soo jeedo oo ah aabbihii maydka iyo aabbaha aabbihii in allaaliya intuu doonayaba kor ha u baxo oo waa awowgii markaa aabe ee bimaxdi dhukuur la badhax tiran uga markaa awowga ahaa bishardi waa inaan dhadig soo dhexgelin oo waa inaanay noqonin aabbaha hooyadii aabbaheed marka haddii iminka aynu hano aabbaha hooyadii aabbaheed odayga aabbahaa dambe awow waa yahay laakiin waa awow dee isagii aabbihii dhadig dhex galay weeye markaa noocaasi dhaxal ma laha dawil arxaan baa la yahdaa ee waa inuu noqdaa aabbaha aabbihii aabbihii aabbihii in allaaliya intuu doono kor ha u baxo meeluu kusoo oodmayaa ma jirto hadduu nool yahay uunoo cimri ku simo dhaxalkiisa waa leeyahay cid ridaysa oo aan dhinaca aabbe cid ka timi ahayn oo bimacnaa awow ka sokeeyo ahayn oo ridayaana ma jiro wal akhu walaal min ayi jihaatin kaana ay yacni min ayi jihaatin jiha kastoo kaana uu ka ahaado alifkani waa iska alifu lidlaaq ee alifu tathniya maaha kaana waalakhu walaal min ayi jihaatin kaana min ayi jihaatin jiha kastoo kaana uu ka ahaado walaalku dhinac kastoo uu ka yimaado walaalka nasabkuna saddex jihoonbuu ka yimaadaa imaa inuu yahay aabbe iyo hooyo labadaba ay maydka isku yihiin waa walaalka shaqiiqa la yidhaahdo aabbe iyo hooyo inay maydka isku noqdaan inay aabbe qura isku noqdaan iyo inay hooyo qura isku noqdaan saddexdaa weji ayuu ka imanayaa waayo walaalkii radaacadu baabka nasiib kuma laha walaalka kale afraad ee sharciga ku soo arooray waxa weeyaan xagga qaraabanimada iyo dhinacyadaa marka laga eego waa kaa waxa weeye radaacada iyo nuugmada kaasina baabkan dhaxalka wax nasiiba kuma laha ee saddexda nasiibka ku leh waa saddexdaa waa walaalkii aabbiyo hooyo oo shaqiiqa la yidhaahdo ama walaalkii aabbe akhli ab ah iyo akhli um ah iyo walaalkii hooyo waa saddexdaa midown sidaa awadeed buu leeyahay min ayi jihaatin kaana jiha kastuu ka ahaado waxbuu dhaxlayaa walaalku qad anzala allaahu alle waa ku soo dejiyey bihi walaalka alqur'aana qur'aan buu ku soo dejiyey alifkan dambe waa iska alifulidlaaq yacni alqur'aana qur'aan buu alle ku soo dejiyey oo uu ku caddeeyey wa in kaana rajulun yuurahu kalaala aw imra'a walahu akhun aw ukhtun yacnii nusuustaa iyo kuwa la midka ah ayuu alle ku soo dejiyey oo haddii shaksi yahay mid la dhaxlayo kalaala xaaluu yahay mid markaa farac iyo asalab waa waaye ah farac iyo asalab midnaba aan lahayn uu yahay uuna markaa leeyahay walaal lab ama mid dhadig ayuu alla tilmaamay mid kastaaba wuxuu dhaxlayo uu raaciyey maadaamay sidaa tahay dee walaalada alla qur-aan buu kusoo dejiyay ijmaaca ummadduna waa ku guntamay inay dhexal leeyihiin wal akhu walaal min ayi jihaatin kaana jiha kastoo uu ka ahaado isaguna dhaxal buu leeyahay oo kuwa wax dhaxlaya buu ka mid yahay qad anzala allaahu alle wuxuu ku soo dejiyey bihi isaga alqur'aana qur'aan baa alle uu ku soo dejiyey oo waxbuu dhaxlayaa walaalkii dhinac kastoo uu ka ahaado sawaan kaana min jihati alabi faqad aw min jihati alummi faqad aw min jihatihimaa macan yacni jiha allaaliya jihadu rabo marka ha ka ahaado ama aabbe qura ama hooyo qura ama labadooda wada jira wabnu lakhi mudli ilayhi bilabi fasmac maqaalan laysa bilmukadabi wabnu lakhi walaalka wiilkiisii ayaa isaguna wax dhaxla walaalka wiilkiisaasi oo almudli ugu soo dhowaaday ilayhi ay ilalmayiti ka dhintay ugu soo dhowaaday bil abi aabbe ugu soo dhowaaday ee fasmac maqal maqaalan ay qowlan hadal maqal hadalkaasi oo laysa aan ahayn bilmukadabi mid la beeninayo aan ahayn hadal aan cidina beeninayn ee sidiisa mid la rumaynayo ku ah oo aan cidina ka hor imanayno wax mucaarada aan la kulmaynin hadalkaa isaga aan maqal waa hadal dhab ah oo saadiq ah oo aan cidina beeninayn walaalihii jihaday doonaanba ha ka ahaadeenna waa tobankii uu inagu yidhi ragga wax dhexlaya waa toban waa koodii shanaad walaalahaasi wuxuu ku lixeeyey ina walaalkii markaasuu weliba qayday oo ina walaal oo dhan inaan loo jeedin tilmaamayoo kii dhinaca aabbe ka ahaaday buu ku qayday meesha wuxuu ka bixiyey ina walaalkii dhinaca hooyo ayuu ka saaray walaaladu maadaamay saddex jiha ka imanayeen miday maydka aabbiyo hooyo isku yihiin iyo miday aabbe qura isku yihiin iyo miday hooyo qura isku yihiin saddexdaa iyaga ah wiilashoodii midh buu meesha ka saaray oo yidhi isagu meesha kuma jiro kaa uu ka saaray waa kii walaalka hooyo walaalka hooyo isagaa wax dhaxlaa laakiin wiilkiisu waxba ma dhaxlo ee dawil arxaamtuu ku jira wiilkiisu waxba ma dhaxlo ee dawil arxaamta ayuu ku jiraa labada kale wiilashooda walaalka aabbiyo hooyo iyo walaalka aabbe wiilashoodaa wax dhaxla sidaasi buu u qaydayaa bil abi aabbe markaa ugu walaala marka wuxuu yidhi wabnul akhi walaalka wiilkiisii almudli ugu soo dhawaaday ay ilayhi ilalmayiti kan dhintay ugu soo dhawaaday bil abi aabbe ugu soo dhawaaday kii hooyuu ku bixinaya kii xagga hooyo ugu soo dhawaaday wiilkiisu waxba dhaxli maayo laakiin walaalka shaqiiqa ah wiilkiisa iyo walaalka li'abka ah wiilkiisa labadaasunbaa wax dhaxlaya ee fasmac maqal qawlan maqaalan ay qawlan hadal maqal yacnii saadiqan dhab ah oo run ah oo laysa aan ahayn bilmukadabi mid la beeninayo hadal aan la beeninayn oo biijmaaci ahlilcilmi dhammaan ay isku raacsan yihiin inuu sidaa yahay oo aan khilaaf yari ku jirin hadalkaa isaga ah maqal buu kugu yidhi waana sidaa uu u sheegay oo waxa weeye walaalka hooyo isagaa wax dhaxla laakiin wiilkiisu waxba ma dhaxlo oo dawil arxaamta ayuu ku jiraa ee wiilka wax dhaxlaya walaalka wiilkiisu wax dhaxlaya waa walaalka shaqiiqa ah ee aabbiyo hooyo maydka ay isku yihiin ama aabbe qura ay isku yihiin kaasina waa kii lixaad waalcamu wabnu lcammi min abiihi fashkur lidi liijaazi waatanbiihi waalcamu adeer ayaa wax dhaxla iyo wabnulcammi inadeer oo min abiihi dhinaca aabbe ugu ade ugu inadeer ah ama ugu adeer ah labadaba u celi oo min abiihida labadaba u celi waalcamu adeer baa wax dhaxla iyo wabnulcammi inadeer oo min abiihi dhinaca aabbe ugu adeer ah uguna inadeer ah fashkur u shukri lidil iijaazi mid soo gaabin u saaxiib ah u shukri iyo watanbiihi baraarujin mid soo koobis iyo baraarujin labadaba u saaxiib ah ninka isaga ah shukri buu kaa mudan yahay u shukri buu naadimku isaga ayaa issheegaya raxmatullaahi calayhi meelo kalena wuu kusoo celin doonaa washkur naadima iyo waxyaaba la mida isagoo odhan doona naadimka u shukri waxa uu yidhi ka toddobaad iyo ka sideedaad ee wax dhaxlayaa halkaa bayd buu ku tilmaamay oo waa adeerkii maydka adeerkiisii mar kasta maydkaa laga abtirinaya maydkuunbaad u celinaysaa marka abtirsiimada iyo nisbada cam haddii la yidhi maydkuu adeer yahay ibnu cam haddii la yidhina maydkay ilma adeer yihiin marka wuxuu yidhi adeerka aabbe dhinaca aabbe ugu adeerah marka wuxuu ku bixinayaa adeerkii hooyo kii dhinac markaa hooyo ayuu bixinayaa oo adeerku maadaabuu yahay aabbaha walaalkii asal ahaan dee aabbaha walaaluhu inagii soo aragnoo saddex jihay ka iman jireen inay yihiin walaal aabbiyo hooyo iyo inay yihiin walaal aabbe qura iyo inay yihiin walaal hooyo qura waa saddexdaa adeeraduna maanta saddexdii bay u noqonaya oo markuu adeerku yidhaahdo ee yidhaahdo adeerkaa rumaan ahay dee saddexda miduunbuu kuugu adeerya ama aabbaha aabbiyo hooyay isku yihiin oo waa adeerkaa oo shaqiiq ah oo waa cam shaqiiq ah ama waa adeerkaa oo aabbe oo aabba aabbaha waxaa ka dhexeeya aabbe qura oo waa camli aba ama aabbaha waa isku hooyo qura ninkan kule adeer oo waxay noqonaysaa marka waa adeerkaa ruma oo ay hooyada le aabbaha isku yihiin hooyo qura marka kaa aabbaha ay hooyada qura isku yihiin buu meesha ka saaray oo uu ku leeyahay hadda kaasi dhaxalka waxba kuma laha e ogow adeerka hooyo dhaxalka waxba kuma yeesho waa min dawil arxaam kaasuu ka bixinayaa saddexdaa nin ee adeerada ku ah inamada ay dhalaanna de waa ilmaadeeradaa habluhuba waa ilmaadeeradaa laakiin waxaynu arki doonnaa habluha ilmaadeertu inaanay dhaxalka marnaba soo gelaynin oo aanay waxba ku lahayn dumarka wax dhexlaya markaynu gaadhno ayaynu arki doonnaa laakiin waxa uu tilmaamayaa waa raggii uun ile maadaama imanka cidduu tirinayaa raggii oo qura ay tahay markaa wuxuu kugu yidhi adeer iyo wiilkiisa aa ilmaadeerta tihiin oo weliba xagga aabbe kuugu adeera oo bimacnaa maydka ugu adeera ama ugu inadeer ah xagga aabbe oo aan kii hooyo ku jirin arrintaa labadaasina waxbay dhaxlayaan oo kuwa wax dhaxlaya bay ku jiraan markuu intaa kuu ishaaray ayuu kugu yidhi haddaba waxaad u shukridaa waxa weeye cidda u saaxiibka ah soo koobid isagaa isa sheegaya soo koobid hadalkiiba uu iijaas ku sameeyey iyo maca daalika tanbiihin baraarujin oo qaydka loo xidhayo min abiihidan uu ku qaydayaa waa qayd aada u muhiima hadduu iska odhan lahaa walcamu wa bnulcammi lama fahmeen tolo adeerka iyo in adeerkuu sheegaya muxuu lakin wuu qayday min abiihina ugu adeera maydka ama ugu inadeera fashkur lidi lijaasi watanbiih xaq baanu u leeyahay inuu yidhaahdo ciddii markaa ikhtisaarka noocana samaysay iyo tanbiihinta noocana shukrin ayay mudan tahay waayo man lam yashkur innaasa lam yashkur illah sida xadiiska ku ansaxday cidda aan u shukrin bani aadamka cidda wax tarta waxa weeye allena uma shukrido waayo qofku hadduu garto abaalka ciddani kugu leedahay abaalka alla ku leeyahayna waa u muuqanayaa adeer maa huwa alcammu adeer muxuu yahay istilaaxa ahlulcilmiga haddaad adeer maqasho waxa weeye akhu kullu man waladaka fa huwa cammun cid kastoo ku dhashay xaqiiqatan ha kugu dhasho si dhab ah aw biwaasitatin ha kugu dhasho dhexdhexaysi oo ciddii ku dhashay maaha e dee dhalmuun baad ugu tegaysaa markaad waddo waddo dhalmaad ugu tegaysaa oo aakhirka waxa weeye dhalmo uunbaad ku gaadhaysaa markaa tahay hebel baa i dhalay hebelna hebel baa sii dhalay hebelna hebel baa sii dhalay aakhirka dhalmuun baad ugu tegaysaa shaksiga noocaasiya cidda la walaal ah ayaa cam la yidhaahdaa marka waxaad ogaanaysaa adeerka aynu miisaalinaynay tusaaluhun baynu uga jeednay in lagu fahmo e ee marka aynu lahayn adeerkaa ruma yacnii kaasoo qura in looga jeedo ha u qaadanin ee aabbaha walaalkii waa adeerkaa awowgaa walaalkiina waa adeerkaa awowgaa ruma walaalka la dhashay ee aabbaha adeerkii ruma ah sharcan waa adeerkaa awowgaaga labaad walaalkii waa adeerka ilaa awowgaaga boqolaad iyo meshay doonaysaba iyadan soo oodnayn awowyadaa cidda la dhalatay waa adeerada innagu awowga cidda la dhalatay awow baynu nidhaahnaa laakiin sharcan awow maaha marka sharci la doonayo awow maaha awowga waxaa la yidhaahdaa cidda ku dhashay cidda sii dhashay baa la yidhaahdaa cidda ku dhashay cidda sii dhashay ayaa la yidhaahdaa awow laakiin cidda la gudboon awow lama yidhaahdo adeer baa la yidhaahdaa marka maanta camkanuu sheegayaa waxa weeyaan aabbaha walaalkiina waa noqon karaa awowyada walaaladoodna wuu noqon karaa waana cam mid kastaaba la soco masaladu yahay hadhow isku kaa dabaroge marka lafdiga cam la yidhaahdo biijmaaci ahlilcilmi masale khilaafiya maaha cam waxaa loo jeedaa waa aabbahaa cidda la dhalatay iyo awowyadaa cidda la dhalatay awowgaaga tobnaad odayga la dhashay waa adeerka waa adeerkaagii tobnaad wey marka waa adeera wey inadeerkana waa sidaasi leegoo mid kastoo kuwaasi dhaleenna waa inadeero waa inadeerkaagii tobnaad wey ka tobnaad kuu dhalaa waa inadeerkaagii tobnaad mar hadduu gudubkaa ka baxo oo uu dhinacaa maro oo waalidkaa isagoo la siman isna uu dhinacaa ka tagfiirmo waxa weeye ilma adeer iyo adeer iyo qaabkaasaa noqonaysa marka kuwa uu ujeedaa waa kuwa walcamu adeer baa wax dhaxla iyo wabnulcami inadeer oo min abiihi maydka xagga aabbe ugu adeer ah ama ugu inadeerah ee fashkur u shukri lidil iijaasi mid soo koobid u saaxiib ah iyo watanbiihi baraarujin oo hadalka isagoo duuduuban aan ka tegaynin kii sagaalaad iyo kii tobnaad ayuu haddana baydkan inoogu tilmaamaya wuxuu yidhi wazawju zawjkii waa saygii waa ninkii gabadha qabay ayaa markaa wax dhaxla zawj waa saygii iyo walmuctiqu kii wax xoreeyey calaa siiqati alfaacil muctiqu kii wax xoreeyey dhul walaa'i kaasoo walaha u saaxiib ah kaasoo dhul walaa'i walaa u saaxiib ah waxba walahani waxa weeye muhim maaha oo sifadan uu kusii qaydayaa waxba muhim maaha hadduu doono kii walaha lahaaba yaanu ahaanine bisababilwalaa'i ku yimi haddii looga jeedana waa iska noqon kartaa waayo waluhu lama dhaxlo ee isagaa wax lagu dhaxlaa waxyaana alwalaa laa yuurathu wa inamaa yuurathu bihi walaaga waxa loo yaqaano lama dhaxle e isagaa wax lagu dhaxlaa marka dul walaa'idaasi waxay ku yaro iihaamin kartaa ku moodsiin kartaa shaqsigii walaha lahaa waxa weeye uun in looga jeedo laakiin kaa loogama jeedo ee casabadiisina waa la mid casabadu iyagu walaha ma laha laakiin kii walaha lahaabay ku yimaadeen waynuna ishaari doonaa waxaynuuga jeedno hadalkaa isaga ah wazawju zawjkii iyo walmuctiqu kii wax xoreeyey ee dul walaa'i walaha u saaxiibka ahaa iyaguna waxbay dhaxlayaan fa jumlatu dhukuuri kuwii labaad jumladooda iyo soo ururintoodu haa ulaa'i kuwaa weeye kuwa lab marka lasoo jumleeyo haa ulaa'i kuwaa weeye oo duuduub ahaan markaynu u sheegno waa kuwaas iyagoo ikhtisaarsan waa tobankaa weeye labadan dambe mid waa zawjkii mar haddii zawj la yidhaahdo cidda dhimatay waa gabadh waa xaaskii weeye laakiin waynagay nidhi haddaan zawj iyo zawjo la odhan cidda kale dhimata lama sheegi karayo zawj haddii la yidhaahdo waxay u tacayunaysaa cidda dhimatay inay xaas tahay zawjo haddii la yidhaahdana cidda dhimatay inay ninkeediid yahay oo ay say yahay baynu garanayna amaa haddii ibni iyo markaa ibnulibni iyo ab iyo jad iyo waxaa la yidhaahdo maydkani ma labaa mise waa dhadig farqi ma leh ibnigu waa maydka inankiisii maydkaasi ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo farqi ma leh ee haddaad aragto meel lagu kala saaraya lagu yahdo maydku ma labaa mise waa dhadig waxaa lagu gartaa zawjka iyo zawjada haddii kale qaabka loo qeybiyey in lagu sheego mooyaane oo luqas ahaan iyo markaa halxidhaale ahaan sidaa lagugu dhiibo mooyaane oo lagu yahdo qof la dhaxlay oo sidaa iyo sidaa iyo sidaa dhaxalkiisu noqday oo deedna markiiba aad sheegto tidhaahid mar haddii masaladu halkaa ku dhisantay ilowba ilow maydkaasi waa dhadig ama maydkaasi waa lab sida aynu ku sheegi doono markaynu cawlka marayno oo kale haddii allayna gaadhsiiyo cawlka waxaynu sheegi doonaa masaladu markay meel u cawlantaba maydka dhintay lab iyo dhadig kuu yahay haddii lagu yaaba masalaa sideed u cawlantay markiiba inaad soo tuurto maydkaasi noocaw yahay waa tayd mar hadday halkaaba u cawlantaad intaa ii sheegtay ilowba ilow maydku waa sidaa marka qaabka in lagu sheego qaybta hore loogu maro mooyaane haddii lagu yahdo mayd ka tegay ibni iyo ibnulibni iyo bintulibni wax lagu sheego lagu yahdo maydkaasi ma labaa mise waa dhadig cid sheegi kartaa ma jirto dee mooyi wey kuu doonaba ha ahaadaad leedahay farqi ma leh laakiin haddii zawj lagu yidhaahdo markiiba waxaa kuu caddaanaysa meesha in xaas dhintay wazawju zawjkii ayaa wax dhaxlaa iyo walmuctiqu kii wax xoreeyey kii wax xoreeyey shaksiga wax xoreeya ciddaa uu xoreeyey haddii cid kaloo dhaxasha oo dhaxalka bimacnaa dhammaysanaysa aanay jirin ama dhaxalka ha ku dhammaysanayso bidariiqi alasaala asaal ahaanba inay dhammaysanayso ama bidariiqi raddi celin ha ku dhammaysanayse mar haddaanay jirin shaqsigii walaagu waa imanayaa kii xoreeyey baa meesha imanaya kii xoreeyey dhaxalkaa waa yeelanaya haddii kii xoreeyey la waayana ciddii casabada u ahayd ayaa imanaysa marka kuwa casabada u saaxiibka ahi iyagu walaa ma laha oo walaa ma leh oo wale meesha kuma laha e ciddii walaaga lahayd bay casabanimadiisa ku yimaadeen sidaasi baynu dul walaa'iga u yara tacqiibinaynaa waayo cidda wax xoraysa iyadaa walaha yeelata hadday dhimatana iyadaa la dhimanaysa ee qofkan kale sababkii ciddaa wax xoraysay ayuunbu wax ku yeelanaya oo nebigu waa ka caddeeyey sala allahu alayh wasalam alwalaau limanacta walaha waxa iska leh cidda wax xoraysay cidda wax xoraysay ciddaasibaa iska leh marka ciddaa wax xoraysay hadday dhimato xayan waa mayitan iyaduunbaa leh laakiin adigu markaad wax dhexlayso waxaad ku imanaysaa oo leedahay ciddii walaha lahayd hadda adigu ma lihid ogow ciddii walaha lahayd ayaan casabadeedii ahay anigu sida awadeed ba u yidhahdaan ahlulcilmigu alwalaau laa yuuratu walaha lama dhaxlo oo qofkii dhintay walaha anaa kala wareegoo tuurta ku sita ma odhan kartid ma dhaxlaysid laakiin wa inamaa yuuratu bihi isagaa wax lagu dhaxlaa oo waxaad leedahay ciddii walaha lahayd ayaan aniguna ku imi oo sababkeeda wax ku doonaya sidaad u odhanaysid ciddii markaa iminka aabbaha oo kale markuu walaalkaa dhalo dee isagaa dhalay adigu markaa shaqadaba kuma liid lakiin maxaad odhanaysaa waxa weeyaan aabbahaygii dhalay daraaddii baanu ku walaalowno dee isaga halkaasaan wax ku doonaya waa qaabkaas oo kale macnaa waxa adigu aad dhaxlayso walaaga aad markaa dhalmadii yeelanaysa ma marka walaagana yeelan maysid laakiin sababkiisii baad wax ku doonaysaa ciddii kuu shaqaysay sababkaa nicmada ah ayaad wax ku doonaysaa tobankii ragga ee wax dhexlayay marka lasoo ururiyo waa kuwaasi uu tilmaamay naadimku raxmatullaahi calayh haddii aad damacdo inaad kala saarto oo marka la leeyahay waa shan iyo toban shantu meeshay ku jirto aada soo saarto meel fogba ha ka doonin waynagii nidhi sideedda qole ee nasabka wax ku dhaxlaya ee ragga ah ilaa raggu toban bay ahaayeen midh nikaax buu ku imanaya sababkii nikaax midhna sababka walaaguu ku imanaya waa kan ugu dambeeya uu leeyahay walmuctiqu dulwalaa'i sideedda kale nasabkay ku imanayeen oo sababkii nasabka ayay ku imanayeen oo saddexdii sababoodee la isku dhexlayay sideeddii nasabka labada usuusha kugu tacadudi maayaane halkooda u daa aabbaha iyo awowga sidooday ahaanayaan mana tiroobayaan ee waa midhoon weligood awowna kugu tiroobi maayo saddex awow mar dhaxal siin maysid ama saddex jiha kaaga iman maayo aabbahuna waa midhkaa ibniga iyo ibnul ibniguna weligoodba tiraday doonaanba ha noqdeen iyaguna waa midhkaasu ibni tiraduu doonaba ha noqdo boqol wiil ha noqdo hadduu doonayo ibnul ibnina tiraduu doonaba ha noqdee waa midhkaasun labadaasina kugu tacadudi maayaan laakiin tacadudku waxay ka imanayaan xawaash iyo nasab nasabka hareerihiisa marka walaali oo kale muxuu yidhi wal-akhu min ayi jihaatin kaana qad anzala allahu bihi qur'aana saasuu inoo tilmaamo markaa ah midh quruu inoo tiriyey oo lambarka shanaad buu ahaa halkaa labaa ku hoos jira maadaama walaaluhu saddex jiha ka imanayaan halkaa labaa ku hoos jira oo kaa markaad uu tiriyey kii shaqiiqaba ka dhigto kii li'abka ahaa iyo kii li'umka ahaa labadaa ii qabo halkuu kaa yidhi walcammu adeeradu iyo xalle cafwan yaan ka gudbin wabnul akhi yaa lambarka saddexaad noqonaya wabnul akhi mudli ilayhi bilabi fasmac maqaalan laysa bilmukadabi halkaana midh baa ku jira wabnul akhi markuu kugu yidhi walaalka wiilkiisii oo almudli kusoo dhawaaday ilayhi maydka ugu soo dhawaaday bilabi halkaana midh baa ku jira waayo ibnul akha wax dhaxlaa waa labo ibnul akh shaqiiq iyo ibnul akh liab halkaana midh baa ku jira marka jihatul ukhuwa maxaa ka soo baxay saddex walaalihina labaa ka soo baxay ibnulakhiina midh baa kuugu qarsoon oo ka soo baxay waa saddex baad haysataa walcamu markuu ku yidhina oo weliba uu aakhirkii ku qayday min abiihi ila waa ka xagga dambe kaga qayday min abiihi camkii saddex joog ka iman jiray kii hooyo meesha ka saar min abiihi waa labuun baa ku imanaya cam shaqiiq ah iyo cam liab ah kaa uu sheegay markaad midh ka dhigto dee midhka kalena halkaa ka soo saar waa afar wabnulcami ina adeer ina adeerka wiilkiisi adeerka wiilkiisi wabnulcami oo isagana dee min abiihi baa ku qaydan labada adeer ee wiilashoodu wax dhexlayaan waa camka shaqiiqa iyo ka li'abka ah markaad kaa uu sheegay midh ka dhigto halkaana midh baa kuugu jira shantiba waa kuwa al akh halkuu ku sheegay labaa ku jira ibnulakhana midh baa ku qarsoon camkana midh baa ku qarsoon waxa weeye ibnulcamkana midh baa ku qarsoon halkaasay ku dhan tahay shantiba khalaas labada walaalaha ku qarsoon ka ibnulakha ku qarsoon waa saddex ka camka ku qarsoon waa afar ibnulcamka ka ku qarsoon waa shan marka raggii haddii la ururiyana waa tobanka haddii la kala saarana oo walaalaha saddexda jihaba saddex midh loo tiriyana waxa weeye waa shan iyo toban markaa sidaasi baad u ogaanaysaa ragga wax dhexlaa waa intaa nin kaloo wax dhexlaya oo hadhow aad tirin doontaa ma jiro adiga uunbuu markaa jeebkaaga kala soo baxay haddaad mid kale hadhow ku darto waa tobankaa nin haddii la kala saarana waa shan iyo toban mid lix iyo tobnaad kugu soo bixi maayo aan u gudubna haddaba bal dumarka wax dhexlaya iyagana baabu alwaarihaati min annisaa baab wuxuu yahay alwaarihaati min annisaa kuwii wax dhexlayay oo dumarkii ah waalwaarihaatu min annisaa'i sabcu lam yucdi unhaa gayrahuna sharcu bintun wa bintu ibnin wa ummin mushfiqa wa zawjatun wa jaddatun wa muctiqa walukhtu min ayi jihaatin kaanat fahadihi ciddatuhuna baanat walwaarihaatu kuwii wax dhexlayay oo min annisaa'i dumarkii ah sabcun waa toddoba lam yucdi ma siinin unhaa mid dhadig oo kayrahunna aan kuwa ahayn asharcu sharcigu waxba ma siinin lam yucdi ma siinin asharcu baa faacil ah asharcu sharcigu ma siinin unhaa mid dhadig oo kayrahunna aan iyaga ahayn mid dhadig oo aan kuwa ahayn sharcigu waxba ma siinin ay lam yucdi shay-an wax allaaliya wuxuu siiyey sharcigu ma jirto marka dumarka wax dhaxlaa iyagana marka lasoo ururiyo waa toddoba haddii la kala saarana toban bay noqon doonaan sidaynu arki doono saddexdii sababood ee wax lagu dhexlayay ee uu naadimku hore inoogu soo tilmaamay asbaabu lmiraathi alwaraa halaatha kul yufiidu rabah lwiraatha wahiya nikaaxu wawalaaءu wanasab maa bacdahuna lilmawaarisi sabab waa kii hore inoo soo yidhi asbaabtii noocaa ahayd ee saddexda ahayd toddobadaa dumara sababkii nikaaxa hal mid baa ku imanaysa ile saddexdaa sababood unbaa laysku dhexlayaa walaagiina midh baa ku imanaysa shanta kale nasabkay ka imanayaan nasabkana waxay uga imanayaan waxa weeye mid waa asal oo waynu arki doonaa labana waa farac labada kalena xawaashi buu ka dhigi doonaa marka hadhow la kala saarana toban bay noqon doonaa laba waa asal malaha mid baan asal ku sheegay miya cafwan laba waa asal labana waa farac midhna waa xawaashidoo nasabka goodiyadiisa ayay ku sugan tahay halkaasuun baanay hadhow kasii farcami doonaan oo aad markaynu sii kala saarnana toban bay noqon doonaan laakiin isagu waxa weeye shan shanta uu sheegi doonaa waa sidaa waa laba asala laba faraca mid xawaashi ah hadhow marka la kala saarana toban bay noqon doonaan walwaarihaatu kuwii wax dhexlayay oo min annisaai dumarkii ah sabcun waa toddoba lam yucdi ma siinin asharcu sharcigu ma siinin unhaa mid dhadig oo kayrahuna iyaga aan ahayn shay aan waxba ma siin wax allaaliya wuxuu sharcigu siiyey ma jiro oo cada'an mujmacun calayha yacni cadaa iyo siin lagu kulansan yahay qiilal way iska iman karaane laakiin markaa wax lagu kulansan yahan toddobada ahayni ma jiraan wixii kale dawil arxaam iyo meelo kale oo hadhow masaa'il kale ayay noqon doonaan beentum waa inan waa inantii maydku dhalay maydkaasi ma la baamise waa dhadig farqi ma leh waynaga nidhi wa bintubnin inanka markaa maydku dhalay inantiisii bintubnin inanka maydka inantiisii oo bimaxdi dukuurna ugu inan ah bimaxdi dukuur ilowba ilow la badax tiran waa inay kusoo gaadhaa masalan inanka maydku dhalay kuu sii dhalay kuu sii dhalay intuu doonaba hoosa u dhigay inanta uu dhalay haddii la yidhaahdo mar haddii inantaasi maydka ugu imanaysa labkaa badaxa tiran waa bintubnin waa inanka maydka inantiisii weeye ta koobaad oo qura inay noqotaa waxba muhimaaha wa in nazala abuuhaa baynu markaa ku qaydaynaa aabbaheed intuu doonaba hoos ha u digo inantaa bintun ibninta la yidhaahdo aabbaheed in allaaliya intuu rabo derajaduu rabo hoos ha u digo ka boqolaadna ha noqdo mar hadday maydka ugu imanayso la badax tiran oo la odhanayo inanka maydka inankuu sii dhalay kuu kaluu sii dhalay kuu kaluu sii dhalay inta sida loo wado inantuu dhalay mar haddaad inantaa tidhi inantaasi waa bintubnin io ku dhuuman bintun inantii maydku dhalay maydkaasi laba iyo dhadikuu doonayaba ha noqdo waa bintubnin inanka maydku inantuu dhalay inanka maydku marka inanka maydku ku si dhaba u dhalay inuu noqdaa waxba muhim maaha wa in nazala abuuhaa baynu ku qaydina aabbaheed in allaaliya intuu rabo hoosa u dego inantaasi iyaduna waxbay dhexlaysaa wa ummin mushfiqa hooyadii naxariisanaysay ee markaa ilmaha u naxaysay ee u dhimirsanaydna taasina waxbay dhexlaysaa mushfiqa baydkuu markaa ku jaangoynaya oo qaafiyada baydku la eeganaya maadaama xagga dambena muctiqa ay ku iman doonto mushfiqa muctiqa markaa saasuu sifadaa ugu qaydaya waayo hooyo oo dhani dee waa naxariisanaysaa laakiin baydka ayuu rabaa inuu ku qaydo bintun weeye wa bintubnin iyo wa ummin hooyo mushfiqa hooyadii markaa dhimirsanayd ee naxariisanaysay wa zawjatun weeye marka halkaa wuxuu inoogu sheegay shadrulbeytka hore saddex buu inoogu sheegay binti iyo bintubnin iyo wa ummin waa saddex wa zawjatun xaaskii waa tii afraad wa jaddatun ayeeyo iyo wa muctiqa tii wax horaysay halkaa lix buu inoogu sheegay iyo walukhtu walaal tii toddobaadna waa tan min ayi jihaatin kaanat jiha kastay ka ahaato walukhtu walaal min ayi jihaatin kaanat jiha kasta oo ay ka ahaato walaashuna jihooyinka ay ka ahaanaysaa waa intii walaalku ka ahaaday oo ama waa ukhto shaqiiqa ah aabbiyo hooyo ama waa ukhta liab ah ama waa ukhta lium ah waa saddexdaa midu fa haadihi tani ciddatuhunna tiradoodii weeye oo baanad caddaatay taasina waa tiradoodiioo dumarka caddaatay oo si dhab ah u muuqata toddobadiiba waa kuwa iyagana fa haadihi tani ciddatuhunna tiradoodii weeye dumarka oo baanad caddaatay toddobadii dumarka ahaana sidaasuu ku tiriyey markaa inantii maydku dhalay iyo inantii inanka maydku dhalay labadaasi waa farac raggana waxaa u muqaabil ahaa ibnun iyo ibnulibni labadaasaa u muqaabil ahaa labana waxa weeye waa usuul oo waxa weeye ummun iyo wajadda xaggaana waxaa u muqaabil ahaa ab iyo jad raggana labadaasaa u muqaabil ahaa wa zawja xaaskii oo zawj baa xaggaana u muqaabil ahaa iyo wa muctiqa gabadhii wax horaysay halkaana halka xaggaa horena walmuctiqu dulwalaa'i ayaa aynu ku soo marnay ukhtadii oo iyaduna noqonaysa ukhtadaasi jiha kasta oo iyaduna ay ka ahaato waxay noqonaysaa mid wax dhexlaysa sidii akhaba uu inoo yidhi waal-akhu min ayi jihaatin kaana qad anzla allahu bihi qur'aana waa kiina soo yidhi ukhtadiina wuxuu inagu yidhi wlkhtu min ayi jihaatin kanat fa hadihi ciddatuhuna banat marka walaashina jiha kastoo ay ka ahaato waxbay dhexlaysaa marka dumarkina waa toddobada dumarkina waa toddobada haddii la kala saaro oo aynu damacno inaynu toban ka dhigno halkuu inagu yidhi wajadda ayaynu mid labaad ka soo saaraynaa oo awowga dhinaca aabbe oo qura awowga ah baa wax dhexli jiray laakiin ayeeyada labada dhinacba ayeeyada ka timaadaa waxbay dhexlaysaa oo halkaa la- mid labaad baa ku jirta oo jaddatul um iyo jaddatul ab ayeeyadii hooyo iyo tii aabe labaduba waxbay dhexlayaan mid quraanuu inoo sheegay tii kalena waa ku hoos jirta oo waxay noqonaysaa markuu yidhaahdo wajadatun inay markaa labada jihaba ka imanayso ta xagga hooyo iyo ta xagga aabe oo bimaxdi linaath mid kastaaba dhadig badhax tiran oo khaalis ah kusoo dhowaatay waana biijmaaci ahli lcilmi laba iskuma hayso labadaa ayeeyo inay wax dhaxlayaan waa bilijmaac markay labadaa ka gudbaan baa khilaafku bilaabmaya oo ayeeyada awowe ayeeyada dhinaciisa awowaha ka timaada awowaha aabe ayeeyadii iyo kuwa ka sarreeya awowyada ka sarreeya wax ma dhaxlayaan mise ma dhaxlayaan markaasaa khilaafku bilaabmaya laakiin ayeeyada hooyo intay doontaba kor ha u baxdo hooyada hooyadeed hooyadeed hooyadeed oo aan soo oodnayn biijmaaci ahlilcilmi waxbay dhexlaysaa aabbahaa hooyadii hooyadii hooyadii in allaaliya intay doontaba kor ha u baxdo iyadana biijmaaci ahlilcilmi waxbay dhexlaysaa oo labadaa laba iskuma hayso laakiin wixii intaa ka soo hadhay khilaaf baa gelaya qowlka saxiixa ahina waa sida madhabka shaaficiyadu marayaan oo aynu arki doonno naadimku isagaa inoo keeni doono eh ayeeyo kasta oo kusoo dhowaatay mid wax dhexlaya oo lab oo bimacnaa awowyadaa wax dhexlaya kusoo dhowaatay inay iyaduna wax dhexlayso qowlkaas aynuu iilan doonaa laakiin labada ayeeyo iyaga inay wax dhexlayaan laba iskuma hayso marka ayeeyada halkaa midh baa ku jirta waluktu min ayi jihatin kaanat markuu inagu yidhina ukhtadii mid quruu inoo tilmaamay labadii jihee kale ayaa ku jira saddexdu iyagana halkaasay kasoo baxayaan toddobadaa uu matniga saaray ayeeyada xabadda ku hoos jirta iyo ukhtada labada ku hoos jira waa saddexdaa wey toban buura ah bay noqonaysa markaa dadka wax dhexlayaa haddii la la isku ururiyo waa toddobiyo toban ragguna waa toban dumarkuna waa toddoba waa sidaa naadimku inoo sheegay raxmatullaahi calayh haddii waxa weeye la kala saarana waa shan iyo labaatan oo ragguna waa shan iyo toban dumarkuna waa toban waa shan iyo labaatanka marka dadka wax dhexlaya haddii lasoo ururiyana waa toddobiyo toban waa toban nin iyo toddoba dumar ah haddii la kala bixiyana waa shan iyo toban nin iyo toban dumar ah shan iyo labaatankaa weeye midh kale oo wax dhexlayaa ma jiro haddaad doonaysid faradii inaad no- ah, inaad noqoto oo dhaxalyaqaan noqotona horta toddobiyo tobankaa qof ama shan iyo labaatankaa qof sidaa doontaba u dheho waa inaad qaybtaa oo aad taqaanaa oo gebigoodba sagaal bayd buu naadimku ku sheegay raxmatullaahi calayh ee waa inaad intaa haysaa lixdii hore ee uu ragga ku sheegay iyo saddexdan dambe ee uu dumarka ku sheegay sagaalkaa bayd markaa dadkii wax dhexlayay dhammaan waad haysaa oo hadhow midaad odhan doonto waar horta awal inantu inankay dhashaa wax ma dhexli jiray kugu iman maayo ama inanta inaadeerta la yidhaahdaa awal inaadeertu wax ma dhexli jirtay kugu iman mayso waayo inaadeertu iyadaa la dhaxlaa oo inaadeerkeed dhaxlaa iyadu ma dhaxasho cagsigu maya waayo iminka wax inaadeer la yidhaahdo miyaynu dumarka ku sheegnay jawaabtu waa maya eedadu waa la mid eedadu iyadaa la dhaxlaa iyadu waxba ma dhaxasho inankan eedada u ahaa baan dhaxlayaa waa maya inantu adeerkeed iyaduu dhaxlaa inantu adeerkeed ma dhaxasho wax bintul akh la yidhahda miya aragtee ille waa kii inagu yidhi markuu ragga ka soo hadlayay wabnu lakhi mudlii ilayhi bilabi fasmac maqaalan laysa bilmukadabi ibnu lakh wuu soo sheegay laakiin bintuulakh miyaad maqlaysa mar qura walaalka inantiisa miyaad hadda ku haysaa toddobada dumarka ee wax dhexlaya jawaabtu waa maya mar haddaanad ku haynin hadhow iska ilaali marka adeer dhinto ee aanu ubad lahayn iyo waalid aabba ah oo u nool ama aabba iyo awow ku doonaba ha noqdee ee dhaxalkii ay meesha yimaadaan walaalkii ubadkiisa walaalna aanu lahayne walaalkii ubadkiisa meesha yimaado ragga oo qudhaa dhaxalka leh ee dumarku lama laha waayo wiilashani waa ibnul akh laakiin habluhu waa bintul akh bintul akhna dhaxalka kuma jirto iyo isku kaa dabarogi markaa iska xajzi oo iska xidh oo meel iskaga tiiri shan iyo labaatankaa qof ee wax dhexlaya markaad meel ku xidho mar dambe kugu socotayn maayaan halkaa hainoo joogto wallahu subxaanahu wa tacaala aclam